Afrika, qaarad qani ku ah kheyraad rabbaani ah oo aanan gurin duniduna ay u soo hanqaltaagaysa sanadba sanadka ka dambeeya, goob laga helo saliid cayriin ah, dahab, dhuxul, uranium, kubar, coltan, iyo macdano kale oo muhiim ah, kuwaas oo maanta dunida kale ay hardan ugu jirta sidii ay u heli lahayd. Qaaraddan waxaa ku jira qiyaastii boqolkiba soddon kheyraadka dunida oo dhan, waxaana ku yaala dhul beereed ballaaran iyo awood tamareed oo aanan marnaba laweyn labayo tobanka bilood ee sanadka. Sidaasoo ay tahay dalalka Afrika waxay weli ku jiraan liiska waddamada ugu saboolsan dunida, iyagoo la daalaa-dhacaya colaad, musuq maciyo yeeshay iyo saboolnimo gaamurtay sannado badan. Arrintan waxay dhalisay doodo culus oo marka dhegta aad u raaricisa ku dul wareegaysanaya oraahda ah. Afrika waa bohol madow oo ay dhex ceegaagaan hanti habeen qura beddeli karta nolosha bulshada qaaradda. Haddaba warbixintan waxaan ku lafaguri doonnaa heerka hodantinimo ee uu Allaah gaarsiiyey waddamada qaaradda Afrika iyo waxyaabaha ugu badan ee ay madaxa sare ugu qaadi la'dahay qaaraddan marka laga hadlayo in bulshadeeda ay tuuraan furka faqriga. Innagoo soo xigan doona warbixinno iyo diraasaad la sameeyey muddooyinkii la soo dhaafay. Ugu horrayntii warbixintu waxay ka jawaabaysaa su'aasha ah waa maxay resource curse ama habaar dhaqaale? khubarada dhaqaalaha iyo siyaasadda waxay muddo dheer ka doodayeen wax loo yaqaano resource curse ama habaar dhaqaale oo ummadi ku habsada waana in shucuub allaah uu dhulkooda geliyey kheyraad haddana aysan ka harin dembiisha faqriga oo ay sabab u tahay waxyaabo badan oo ay iyagu gacmahooda ku kasbadeen daraasad lagu daabacay bogga science directi sannadkii laba kun sagaaliyo toban ayaa muujisay in dalalka leh hay-adaha daciifka ah iyo madaxda musuqa dilooday uu kheyraadkoodu isku beddela isha colaadda iyo saboolnimada bulshada haysata waana middan xaqiiqda qaraar ee ay afrika maanta wajahayso sannadkii laba kun saddex iyo labaatan bangiga adduunka ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in haddii dakhliga macdanta afrika loo adeegsado qaab hufan oo nidaamsan islamarkaana la sameeyo keed dhaqaale oo dib dambe loo adeegsado ay qaaraddu gebi ahaanteed noqon lahayd mid hodan ah balse xaaladda maanta taagan ay tahay mid marba marka ka dambaysa usii siqaysa dhanka dagaalla sokeeye saboolnimo shisheeye kalkaal iyo in ajnebi lasoo hogaamiyo si loogu wareejiyo kheyraadka dhaqaalo yarna looga helo haddaba aan milicsana qaar ka mid ah waddamada maanta farta lagu fiiqi kare ee ku sugan xaaladdan aan soo xusnay weliba iyagoo haysta kheyraad tirabeel ah oo ay ku bedeli karaan marxaladdan qaraar kow dalka suudaanta koonfureed saliid aanan laga faa'iidaysan saboolnimo iyo dagaal aanan dhammaan waddankan oo sannadkii laba kun koo iyo toban si toos ah uga go'ay suudaan inteeda kale waa mid hodan ku ah saliidda cayriinka ah muddo laba maalmood ka hor ah warbixin ka soo baxday hay-adda qaramada midooba ayaana lagu daahqaaday in madaxda dalkan musuqoodu uu noqday mid xargagoosad ah iyagoo wakhti aanan fogeyn lunsaday in ka badan hal dhibic toddoba bilyan oo dollar waana wakhti shacabka waddankaas ay la ildaran yihiin gaajo iyo inaysan haysan adeegyada muhiimka ah labo suudaan dahab dagaal mooyee aanan laga dhaxlin xasillooni waarta iyo in laga faa'iidaysta si looga gudbo marxaladdan adag sida uu baahiye wargeeska financial times suudaan waxaa sannad walba laga qodaa tobannaantan oo dahab ah qiimaha sannadlaha ah ayaana lagu qiyaasay in ka badan lix bilyan oo dollar laakiin xaqiiqada ayaa ah in kala bar in ka badan dahabkaas la tahriibiyo oo loo qaato qaab hoose iyadoo ay ka faa'iidaystaan labada dhinac ee ishaya ee ay kala hoggaamiyaan cabdilfitaax alburhaan iyo maxamed xamdaan xameyti waxa uuna joornaal ku caddeynayaa in dahabka suudaan uu hadda noqday mid looga faa'iidaysto soo iibsiga hubka noocyadiisa kala duwan si colaadda loo sii horiyo taasoo muujinaysa ayay saxiifaddu leedahay in barwaaqadii loo beddelay bala aanan dhammaan saddex jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo macdan midabo kala duwan leh balse dhiig uu ku dulqubanayo dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo waxa uu haystaa macdan qiimaheeda lagu qiyaasay lacag gaaraysa ilaa afar iyo labaatan trilyan oo dollar waxaana dalkan laga helaa macdanada ugu doondoonista badan dunida sida cobolt iyo colton dalka intan oo kheyraad ah dhulkiisa ay ku jiraan waxa uu sannado badan la daalaadhacayaa conflict mineralis ama colaadda macdanta waxaana la xusayaa in kooxo hubaysan iyo siyaasiyiin jeebweyn ah ay si sharci darro ah uga ganacsadaan macdanta qaybaheeda kala duwan waxaana midaas laga dhaxlay xiisado aanan dhammaan iyo in la luunsaday lacaga malaayiin dollar ah afar nigeriya iyo angola saliid cayriin ah oo lagu luunsaday balaayiin dollar inkastoo waddamada nigeriya iyo angola ay ka mid yihiin dalalka ugu waaweyn ee soo saara saliidda afrika haddana weli waxay ku jiraan liiska waddamada ugu musuqmaasuqa badan caalamka weliba siyaasiyiintoodu ay luunsadeen lacago tirabeel ah oo ay ka macaasheen khayraadka kala duwan ee dhex ceegaaga waddamadooda tusaale ahaan dowladda angola intii u dhexaysay sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii ilaa sannadkii labada kun iyo labadii waxay luunsatay lacag gaaraysa ilaa afar dhibic laba bilyan oo dollar oo ahaa dakhli ka yimid dhanka saliidda tani waxay xilligaas ka dambeeyey ilaa maanta oo sannadku yahay laba kun shan iyo labaatan waxay xukuumadda waddankan ka arrimise lugta ay ku sii haysaa dhabbahaas iyo mid ka sii daran waddamada liberia africost soomaaliya botswana zambiya ghana libiya mozambique nabibiya sieraleon mali burkina faso iyo niger iyaguna waa la mid marka laga hadlayo marxaladdan musuqa iyo in afraad kooban ay afka marsadeen lacagtii laga helay khayraadka dalalkooda halka bulshaduna ay la daalaadhacaysa marxaladba marxaladda ay ka liidato dadyo badan oo ku nool qaar ka mid ah waddamada aan soo xusnay ayaanan abidkood arkin iftiinka leerka iyadoona macdanta laga saaro waddamadooda ay tahay midda ifisa caasimadaha yurub oo ay baariis ugu horrayso waxaa jira kacdoonna ay samaynayaan jiilka soo koraya si ay uga baxaan marxaladdan ayna uga hortagaan waxa mustaqbalkooda aanan u wanaagsanayn ee uu siyaasigu falkiyo balse xukuumadahooda ayaa qamcin iyo qoriga afkii kaga hortaga tallaabo weliba oo ay isku dayaan